sara waa mahadsan tahay xamdi maxamed faarax waxaan ahaa abtigeed abtigeed labaad ayaan ahay familkeeda ayaan ka tirsanahay gabadhaas aad maqasheen dhibaatada xanuunka badan ku dhacday qoyskeeda ayaan kamid ahay mashaqadii nagu dhacdaana weli aad uga tiraysannahay welina aan cadaalad u raadinayna waa gartay xamdi goorma cidda ugu dambeysay sidayse wax u dhaceen waa mahadsan tahay xamdi shalay ka baxday guriga iyadoo nabad qabta xilli duhuradiia waxaana xalan lagu soo wargeliyey abaaro maqribadii meelahaas in iyadoo meyd ay taalo isbitaalka madiina durba qaar kamida familka ayaa gurmad ahaan halkaa u tegay markay tegeenna xaqiijiyeen inay gabadhii tahay na geeriyootay sidaasna ay dhacdadu kusoo gaartay weliba taleefanadeedi mid kamida ayaa kasoo wacay hooyadeedu aad loogu baxay oo aqaarteeda kusoo gaartay markii isbitaalka tagnayna waxaa noola sheegay in meeshaasi laga soo qaaday gabadhan loo malaynayo in dabaqaasi laga soo tuuray sidaasna ay ku geeriyootay maxaa lagu ogaaday marka falka kufsigaa in lagu sameeyey kufsiga sida caadiga qofka marka dhinto isbitaalada la geey isbitaal madiina baaritaana lagu sameeyaa kiiskan maadaama kiisaska kale ee dhimashada ka duwanaa duun baa jiray barnaamijkaas dhex xiriira baaritaana ayaana lagu sameeyey dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen in jiro fal la xiriira kufsi sidaas ayaana lagu ogaaday baaritaanada lagu sameeyey hordhaca ayaa sidaas noo lagu sheegay waa gartay marka cid la tuhmaya mayaa jirta oo xamdi ay israaceen ama isla socdeen ayada saare waa mahadsan tahay weli cid aan tuhmayno wiil amba gabar amba asxaab madna ma jiro gabadhan si caadiya u baxday marka waxaana dareemaynaa un keliya amba tuhinkana haya waxay tahay in qaab shirqoola meeshaasi lagu geeyey maadaama meesha dhibku ka dhacay waa beri ay tahay iyaduna ay degneed degmada daniela waana laba degmo hadda kala fog mana jirin wax famil amba asxaab meeshaas ugu joogay inta badan ay aadi jirtay amba loogamana baran marka tuun oo waxaan nahaya keliya in shirqool uu dhacay laakiin shaksi aan si kaasa u tuumayno ma jiro waayahay marka gabadha jirdil kale miyaa ku yaalay kufsi waad sheegtay in meesha dabaqa laga soo tuuro waa loo malaynayaa marka jirdil ama wax kale nabaro ku yaalay okay waa mahadsan tahay saroy dhaawacyo hadda weyn oo muuqda kuma aalin laakiin madaxa dhaawac ayaa kaga yaalay ma garan karno dhaawacaas inuu yahay kii markii soo dhacday gaaray amba jirdiilkii wax ka dhashay laakiin jirkeeda kale dhaawacyo kaloo muuqda amba waaweyn amba dhaawac amba dhiig wax ka socday oo gooniya hadda ma jirin maxaa lagu ogaaday maxaa lagu ogaaday in lasoo tuuray
waxaa lagu ogaaday keliya annaga intaana tegey ka hor xataa booliskaa tegey oo gabadha meesha kiiska lagu wargeliyey iyagaasaan iyagana kasoo xigana noo sheegay goobta markii la tegana dadkii deegaanka amba xaafadii ka agdhowaana waxay noo sheegeen in gabadha meydkeeda meesha lagu arkay lagana soo tuuray daar dheer oo markaasi dabaq oo la degan yahay marka ma garan karno weli annaga meesha ma deegaankeenan ma ahayn mana aana joogin falku markuu dhacay laakiin wararka soo baxaya ayaa sidaa sheegaya booliiskana markay meesha tegeen waxay kasoo xireen dadkii meesha ku sugnaa iyo maamulkeeda iyo dad kale oo la tuhmaayo maxay idiin sheegeen booliiska ilaa iyo haatan booliiska waxay noo sheegeen inay baaritaano wadaan ay gacanta ku hayaan afar qofood oo la tuhmaayo baaritaanadan ay sii socon doonaan ayna jiraan dad kaleeto iyana lagu oo xiriiro oo gabadhii saacadii ugu dambeeyey la sameeyey wax kaloo faahfaahina noomaysan sheegin baaritaanadan inay socdaan ayna ka shaqaynayaan sidii dadkaasi loo soo qaban lahaa cadaaladana loo horgeyn lahaa ayayna ugu qanciyeen noo sheeg waa hagaag gacalow bal xamdi qof nooceeya ayay ahayd waa tahay waa mahadsan tahay abaayo xamdi waxay ahayd gabar ardayd ah oo sagaal iyo toban sano jir labaatan sano jira sanadkan ayayna kamid ahayd ardayda dugsiga sare ka baxay waxay dhiganaysay ay ka qalin jibisay iskuol la yidhaahdo alnajaax oo ku yaala muqdisho marka waxay ahayd gabar mustaqbal iyo hami fog leh oo waxbarashadana jecleed aadna u danaynaysay inay kamid noqoto ardayda jaamacadaha dhiganaya mustaqbalkan ay noqoto dictoresa laakiin waktiga ayaa kasoo hormaray teeda ayaana u timid laakiin qof la jecel yahay oo aad ixtiraam loogu hayo waxbarashadan ku fiican ayay ahayd